khilaafaadka oo aniga ku yidhi jaamacadda carabtaana arrintooda keenay ethoobiana taas baan ola hadalno waxaanu ku nidhi in qarannimada soomaaliya iyo midnimadeeda meel looga dhaco mana yeeli karo way naga garabsadeen waxayna nagu yidhaahdeen waanu eegaynaa arrintaas waxaa dowladda soomaaliya lagu xaliyo si walaaltinimaho is afgarada maalgashiga horumarka ummadda soomaaliyeed dadka soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed iyo maalgashiga ajnabiga ama sharikaadka ajnabigaah soomaaliya inuu socdo dhanka kalena in la ixtiraamo sharciga iyo qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed